bsmi illaahi الرaxman الraxim alxamdu lilahi rab اlcaalamin wslى اllah wslama عlى nabiyina mxamed wعlى alih وaصxaabih aجmaciin ama bacdu qala اlimaamu abu ciisa الtirmidiyu raximah اllahu tacaala baabu ma jaءa fi اlkhilaafati khilaafada wixii ku yimid cadaynteedii buu u baab yahay khilaafadana de waa imaamada caamada ah weeyaan oo caamka ah wuxuu ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay oo cidda noqonaysa iyo tilmaamaha ay le laga rabo iyo waxyaabahaas qaala xadahanaa axmed bnu maniic marka khilaafada axkaamteeda iyo imaamadu cidda markaas noqonayso iyo waxyaabaha ku tacalluqo kitaabul axkaama looga hadlaa wax ka midana waa soo marnay aqdiyada iyo axkaamta iyo meelahaasaa looga hadlaa halkan kitaabulfitan ayuu soo dhexgeliyey wuxuu usoo dhexgeliyey qaabka khilaafada loo yimaado ayaa labana ay tahay laba wej oo bannaan midna waxaa weeyaan ahlulxalli waalcaqdiga ahlulxalli waalcaqdigaas oo ka koobmo alumaraau waalwujahaau waalculamaau saddexdaas qolo umarada iyo culummada iyo dadka wejiga bulshada ku dhex leh qofka ay doortaan ee tilmaamihiina leh sifadaas ninka madaxtinimada ku yimaado halkan ma qusayso baabkaas oo wax fidnaa ma aha ee sifada labaadna waxay tahay istikhlaaf oo ninkii isaga ka horreeyey ayaa khaliif ka dhigay oo ummadda u keenay ninkii isaga ka horreeyey baa isaga keenay sifana abubakaraa ku yimid sifana cumaraa ku yimid sifada saddexaad waxa ay tahay sifada baabkan geli karta ama kitaabkan oo waxa ay tahay qofku inuu ku yimaado taqallub mid waxay ahayd biikhtiyaari ahli lxalli waalcaqdi ta labaadna waxay ahayd bilistikhlaaf midda saddexaadna oo afduubka iyo afgembiga iyo taladiiyo xoog lagu maroorsado dadka xoog looga boobo taladooda oo ilaa ilaa anaa madax idiin noqonaya la yidhaahdo iyada middaasi taqallub ayaa la yidhaahda taqallubkuna waxa fitnada keeno waana baabkan waxa loo keenay yacnii kitaabulfitan loo dhex keenayna sidaas ayb labadaas sifa waxaan ahayn ciddii ku timaado waa xaaraan waana taqallub fidnaah haddii laakiin ay awood wax ku qabtaan oo ay dadka muquuniyaan waa la adeecaa xaqnan lidimaa iyadoo dadka dhiigooda iyo la ilaalinayo inta lala dagaali lahaa waa la yska raaca marba hadday muslimiinba ay yihiin qaala xadaanaa axmed bnu maniic qaala xadaanaa surayj bnu nucmaan qaala xadaanaa xashraj bnu nubaatata wahuwa xashraju bnu nubatata alashjaciy saduuqun yahim rawaa lahu tirmidiyu faqad can saciid bni jumhaan wahuwa abu xafs albasriyu saduuqun lahu afraad rawaa lahu asxaabu sunani alarbaca qaala xadaanii safiin safiinatu waxaa ii waramay buu yihi safiina safiina waa mowla rasuuli llahi sala ll ly slam qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nebigu wuxuu yihi alkhilaafatu fii ummatii khilaafada aniga ummadeyda dhexdeeda halaahuuna sanatan soddon sano ayay ahaanaysaa yacnii khilaafo oo calaa minhaaji nubuwa ku socoto soddon sano ayaa khilaafadu ay jiraysaa soddonkaa markii la xisaabiyey marka waxay isugu titimid sanadadii abubakar uu telinaya laba sano iyo xoogaa ahayd cumar oo toban sano ee lix bilood teliyey cuhmaan oo labiiyo toban sano telinaya calina marka lagu daro afartankiibuu isagu dhintay ayb meelaha iyadana marka taqriiban shan sano meelahaas haddii laysu geeyey marka intaa maxay noqonay labiiyo toban sano oo cuhmaana shan marka loo geeyo waa toddobiyo toban marka labo iyo bar loo geeyo haddii layska dhammaystiro waa labaatan labaatankaa marka lagu daro toban sano oo cumar uu telinayana maxay noqonayaan soddon sano soo maaha aduu meelahaas weeyaan waxbaa kasoo gogo-aayo ama ka soo nuqsaamayo intaasna waxay ku daraan inti xasan qaar baa ku daro dhowr bilihii yaraayo xasan inta uunan uga tanaasulin xukunka mucaawiya radia allahu canhu ayaa ay ku daraan adu soddonkaas sanaa khilaafadu jirtay ayb alkhilaafatu fii ummatii halaahuuna sana uma markaa dabadeed mulkun boqortooya ahaanayso bacda dalika kaagaas kadib ee khilaafadaa markay dhammaato mulki baa imaanaya marka mulkigu waxaad moodaa dariiqada islaamku mulkiga inuunan ahayn haddii laakiin sidaas uun gacanta ay tala ugu jirto waa la raacaya ayb uma mulkun ayaa ahaanaya bacda dalika mulkigiina wuxuu bilowday mucaawiya kadib mucaawiya kadib mulki baa bilowdo mucaawiya wuxuu u dardaarmay wiilkiisa yaziid wahaakadaa ilaa iyo dhowr ba marka amawiyiintu wax badanay telinayeen kadibna cabaasiyiintii baa sii qabsaday wixii ka dambeeyey marka waa mulki un iyo boqortooye boqortooyaadkaasna waxaa ugu fadli badnaa uguna fiicnaa mucaawiya radia allahu canhu ayb oo isaga mucaawiya talo wuxuu ku yimid muslimka oo dhanna u dhammaayeen dabcan ayb uma mulkun ayaa ahaanaya bacda dalika kaagaas ka gadaale uma qaala lii safiinatu safiina wuxuu igu yidhi amsik khilaafa amsik celi buu yidhi qabso khilaafata abi bakrin uma qaala wakhilaafata cumar wakhilaafata cuhmaan uma qaala amsik khilaafata caliy fawajadnaaha halaahiina sana soddon sanaan helnay marka intaas marka laysu geeyey soddon bay noqotay afartii khulafaa raashidiin taladoodii qaala saciidun saciid waxa uu yidhi faqultu lahu waxaan ku idhi ina bani umaya reer bani umaya yazcumuuna waxay ku andacoonayaan ana alkhilaafata fiihim oo reer bani umaya waxay leeyiin khilaafada annaga mulkigeennaa khilaafadiiba ku dhex jiro sidaabay dhahayaan reer bani umaya qoladaana dabcan de wuxuu ujeedaa marwaan iyo ilmihiisa sida riwaayaadka qaar iyo shuruuxda ay tilmaamayaan marwaan iyo ilmihiisa ayaa waxay yidhaahdeen marka ina bani umayata wuxuu yidhi yazcumuuna waxay ku andacoonayaan ana alkhilaafata khilaafadu fiihim iyaga dhexdooda inay ahaanayso ay tahay qaala wuxuu yidhi safiina kadabuu banu zarqa banu zarqa marka reer bani umaya ujeedaa reer bani umaya beenay sheegeen kadabuu banu zarqa ayuu yidhi waa luqatu akaluuni lbaraaqiif oo asalku kadaba banu zarqa bay ahayd ficilka inaan la gelinin calaamatu jamcin marka calaamatu jamcin baa la geliyey waa luqatu akaluuni lbaraaqiif kadabuu banu zarqa been bay sheegeen waa gafeen bal hum iyaga muluukun waa boqoro min shari lmuluuk boqorada marka kuwa ugu xun ah weliba da kuwaan uu tilmaamaya marka waa marwaan iyo wixii ilmihiisii kasii dambeeyey waay taariikhdoodu ma fiicnayn iyaga qaala wafi lbaabi can cumara wacaliyin qaala baabka waxaa ku sugan cumar iyo cali buu yidhi khilaafadana ku saabsan qaalaa labadoodu waxay yidhaahdeen lam yachadi الnabiyu salى اllahu alayh wali wasalama fi lkhilaafati shay-an nabiga sala اllahu alayh wali wasalama khilaafada cidna ulama kulama dardaarmin oo ma dhihin haddaan dhinta aniga hebela madax idiin ah ma dhihin nabiga sal cumar sidaas baa laga wariyey calina waa laga wariyey cumar marka waa keeni doonaa ahar warka cumar aharka cumar ka calina wuxuu ku yaalaa musnad axmed sanad oo marka nin mubhama uu ku jiro sagaal boqol iyo labaatan iyo iyo kow xadiidka raqamkiisu iyo meelahaas ayb qaala wuxuu yidhaahdeen lam yachad الnabiyu salى اllahu alayh wali waslama fi lkhilaafati shayئa nebiga khilaafada cidna waxna kagama uunan dardaarmin oo qofkaasaan noqonaya ma dhihin waana badan tahay weliba cali radia allahu canhu waaba la su-aali jiray qaala hada xadiidun xasan marka cumar iyo cali warkooda labadaba wuxuu xoojinayaa nebiga dadka saxaabadii isaga oo aan dhihin hebelaa idin xukumaya ayuu ka tegey iyagii baa marka waxay la mubaayacoodeen abubakar oo saqiifatu bani saacida markii lagu shiray oo cumar iyo abu cubayda iyo dad badan ay joogeen waa lala abu waxay la mubaayacoodeen abu bakar meeshaana waxaa laga qaadanayaa haddii dadka ahlu xalli walcaqdiga qeyb ka mid ah ay qof la mubaayacoodaan dadka waa ku laasimaya inay baycadaasi aqbalaan ayb waana middaan middii abubakar lagu doortay ayb lanna haddii nebigu cid gaara ka dardaarmay de isla markiiba waxaa la dhihi lahaa war dardaarankii nebigaan fulinaynaa hebel baaba joogo nebigu noo sheegay ayaa la dhihi lahaa laakiin sida shiicadu ay dhahayaan maahanoo nebigu waa dardaarmay laakiin waa la qariyey oo isagii waa cabsanayay dheheenoo waa sheegi waayey imaamada iyo xoogaa waa ku dhiiran waayo nebigu waa baqay ayay leeyihiin nebigu see uga baqaa shay diin ah oo dadka inuu gaarsiiyo la amray see uga baqaa haddana weliba calaa qowlihim haddii aan qabanno ayagu waxay yidhaahdaan imaamada iyo mas'aladan wasaayada waa min ahami lmasaa'il wa min arkaani liimaan waayay leeyihiin shay marka min arkaani liimaan ah in nebigu ka cabsado maxay risaaladu tarayn marka haddiiba shay arkaanuliimaana uusan sheegi karin risaalada faa'iidadeeda maxay noqonaya marka wax jira marka warkaas nebiguna cidna kama baqaynino wixii addoon ma'muuro la amrayo ahaa wixii la amrana waa fuliyey rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh eeta kale cali laftiisa haddii loo dardaarmayo uu og yahay muxuu sheegi waayeyna fii khilaafati abi bakrin cumar cuhmaan cali intaas oo dhan ma sheegi saddexdaas khilaafo ma sheegi isagu markii uu talada hayay ee uu xukunka qabtayna marka la weydiiyo wax gaara aniga la iima dardaarmin buu dhihi jiray ayb qala hada xadiidu xasan qad rawaahu gayru waaxidi can saciid bni jumhaan walaa nacrifhu ila min xadiidihi qala xadaanaa yaxya bnu muusa qala xadaanaa cabdurazaq qala ahbaranaa macmaru can الzuhriyi can salim bn cabdillaahi bni cumar can abiihi qaala qiila licumara bni اlkhadaab ayaa waxaa loo yihi low istakhlafta haddaad qof madax ka dhigi lahayd yacni way fiicnaan lahayd qaala wuxuu yidhi in istakla in in astakhlif haddii aan qof madax ka dhigo oon idiin qabto qad istakhlafa abuu bakrin abuu bakar ayaa cid idiin qabtayoo aniga abuu bakar baa madax iiga keen dhigay wa in lam astakhlif haddii aanan khaliif samaynin oonan qof idiin magacaabinna nebigan ku dayanayaayoo lam yastakhlif rasuulullahi sal ll ly slam nebiga cid noogama khaliif dhigin oo innagaa dooranay cumar marka wuxuu sameeyey lix qofood buu yidhi nin ha laga doorto lix qofood uu yidhi nebigu waa dhintay isagoo raalli ka ah lixdaa qof ayuu yidhi ha laga bixiyo qof cabdullaahi binu cumarna waa idinla shaqaynayaa yuu yihi laakiin talada waxba kuma laha eesaa ha la ogaado sidii baa la yeelay cuhmaana soo baxay marka radia allaahu canhu qala wfi lxadiidi qisat qala hada xadiidu صaxiixu qad ruwiya min gayri wajhi can ibni cumar qala baabu ma jaءa ana alkhulafaءa min qurayshi ila an taquuma الsaaca khulafada iyo dadka madaxda noqonayo muslimka hogaaminayo quraysh bay ka ahaanayaan ilaa ay saacadda qiyaamaha ka istaagto oo haddii nin qurashiya uu joogo isaga ayaa madaxtinimada mudan ayb waa diin maaha wax yani kale waa diin sida aada nebiga uga aqbashay awaamirta uu kuu keenay salaadaha iyo zakada iyo axkaamta sida aada uga aqbashay tanna qeyb axkaamtii ka mida hadhow marka carabnimo iyo baabkaas haddaad gasho iyo waa waa nebiga inta intaad doontana waa ka qaadane waxaad doontana marka hawadaadaad koraysaa lama rabo waxaas qala xadaanaa xusein bnu muxamed albasriyu whuwa صdوq qala xadaثna khالd بن الxاrث qala xadaثna شhucbaة عan xabيb بn الزbayr wahuwa xabيb بn الزbayr bn mushkan aلأصbahaniي ثiqة rawaa lahu abu dawud fi اlmarasiil wالتirmidiy qala samictu cabdالlahi bna abi abi اlhudayl ayaan maqlay buu yihi wahuwa abulmugiiraة اlkuufiyu ثiqaة yaquulu isagoo dhahayaan maqle kaana naasun dad waxay ahaayeen min rabiicata qolada reer rabiica ah cinda camr bni alcaas camr bnu lcaas agtiisay joogeen faqaala rajulun ninbaa wuxuu yidhi min bakri bni waa'il qoladaa ka dhashay latantahiyanna qurayshun quraysh way ka haraysaa waa ka joogsanaysaa waxa ay samaynayso ow layajcalanna allahu ama alla wuxuu ka yeel wuxuu yeelayaa hada alamra arrinkaani fii jumhuurin dad dadweyne min alcarabi carab ka mida gayrihim oo aan quraysh ahayn quraysh heyrkooda quraysh yacnii way ka joogaysaa waxaanay samaynayaan ama ilaahay subxaanahu watacaala amarkan iyo madaxtinimadani wuxuu yeelayaa qolo kaloo carabta weyn ka mida ayb fii jumhuurin waa dadweyne aada u fara badan unbaa loo jeedaa min alcarabi qabaa'il kale oo carabta ayaa qabanayaan xukunka hayrihim oo heyrkooda faqaala camru bnu lcaas camru bnu lcaas waxa uu yidhi kadabta waa geftay niyahow been baad sheegtay samictu rasuula اllahi sal ly slama yaquul nebigoo dhahayaan maqlay qurayshun quraysh wulaatu nnaasi dadka madaxdooda waaye fi lkhayri washari khayrka iyo shartaba ilaa ywmi اlqiyaamati ilaa qiyaamaha yani xadiid kalena waxau ahaa annaasu tabacun liquraysh dadku waxay tabac u yihiin quraysh mu'minuhum tabacun lahum mu'minku wuxuu tabac u yahay quraysh leanna qof kastoo mu'mina nebigu ku dayanaa abubakar cumar dadkaasaa dadkiisii ah oo aadka ugu qiimaha badan islaamkan ugu ugu horreeyey waa quraysh wa kaafiruhum tabacun lahum gaalkuna kuwaas unbuu raacayaa wixii nebiga ka horjeedi jiray iyo baabkooda ayb qala wfi lbaabi can ibni cumara wbni mascuudi wajaabirin qala hada xadiidu xasanu صaxiixu غariib qala xadaثna mxamed bnu bashaari اlcabdiyu wa huwa bundaar qala xadaثna abu bakri alxanafiyu can cabdilxamid bni jacfari can cumara bni اlxakm wa huwa cumar bnu اlxakm bni raafic almadaniy qala samictu aba hurayrata yaquul qala rasuulu اlahi sal ly slama laa yadhabu اleylu wالnahaaru habeenka iyo maalinta ma tegayaan xataa yamlika rajulun ilaa uu boqor noqdo oo uu hanto umuuraha dadka min alma nin rajulun nin ou hanto ninka oo min almawaalii mawaalida ka mid a dadkii mawaalida ahaayeen carabta ahayn nin ka mida ilaa uu dadkii maamulo yuqaalu lahu la yidhaahdo jahjaah jahjaah iyo iyo si kalena marka waa waa loo dabdiyey oo jahjaa saas oo kale ayb xadiidka marka muslim baa warinaya laftiisa qaala hada xadiidun xasanu gariib ayb xadiidkan marka laa yadhabu leylu wاnnahaaru xataa yamlika rajulu min almawaali khabar waayo khabar amar ma aha wuxuu ka sheekeynayaa arrin dhici doonto ee akhbaarta iyo qisooyinkuna si fiic si saxana waa ku dhici karaan si qaab daranna waa ku dhici karaan xadiidkani marka xugun laga qaadan maayo ah in hayru qurashiyin inuu madax noqdo isagoo qurashi joogo ma laga qaadanayo axaadiidtana waa la jamcinaa nebigu markuu yidhi al-a'imatu min quraysh qadimuu qurayshan walaa taqadamuu calayha quraysh hormariya waa amar nebigu bixiyey sala allahu calayh wali wasalam amaa xadiidkan oo laga fahmaayo nin qurashiya inuu talada qabanayo ee si saxa miyuu ku qabanayaa mase si saxa ku qaban maayo xooguu ku qabsanaa waay macnaha ee xoogguna marka saba yacni hababkii xaaraanta ah bay ka mid ahayd nebiguna arrin dhici doonto unbuu ka warramay arrin dhici doonto yacni taariikhda soo mari doontou ka warramay wayna dhacday oo xukunka cabaasiyiintii farahooda intuu ka baxay ayaa mamaaliig oo gacanta u galay dad addoommo ahaan jirayoo xataa qaarkood aan addoonnimada uga bixin si sax ah addoommo say u ahaayeen bay xukunka iska qabsadeen ayaga la isfakiyey marka walidaalika qisadii tatarka markii nimanka mamaaliigta ciz ibnu cabdisalaam markay yidhaahdeen war dadka culimmada markay intay isu keeneen ay yidhaahdeen gaaladii waa kuwaana tataartii saan ula dagaalanno hanti ma leh dadka hanti iyo lacag ma ka qaadi karnaa si dagaalkaas aan ugu galno culimadii marka waxay yidhaahdeen haddii khasnada dowladda aynan waxba ku jirin waa bannaan tahay dadka in laga qaado ciz ibnu cabdisalaam isaga wuxuu yidhi maya horta idinka guryihiinna waxa yaallo keena uu yidhi intaan dadka loo tegin dahabka iyo waxa idin yaallo keena ee talabaadna waxa uu yidhi idinkana addoonnimadiinni inaa ku laabataan waay leanna sifo sharciya ugama aydnan bixin sifo sax ah oo sharci ah ugama aydnan bixin markaasaa lala yaabayo saas maad ula hadlee baa la yidhi nimankan madaxda ah waxay u bixiyeen marka baa'iculmuluuk baa'iculmuluuk ninkii boqorada iibiyeyaa loo bixiye wax kale idinmaha ayuu yidhi aniga marka magaaladana haddaad doontaan waa idinkaga tegayay saa rabtaan yeela kitaabihiisau dameer ku rartay dameer kalena alaabtiisii wixiisiibuu ku rartay ummadii baaba marka isaga raacday markaasaa la soo celiyey iska joogaa la yidhi marka ninkii boqorkaa lala teliyey qaahiro joogay waxaa la yidhi hadduu tago qaahiro dad ku arki maysidaa la yidhi isagay raacayaan dadka ninkaana dadka wejigooda haysto cilmi iyo waxuuna ku haystaa iyo iyo iyo iyo jaah diini ah buu ku haystaa waa iska soo celiyey marka wuxuu sameeyey waa garan weyey marka waa la kala saaraa wixii qiso ah iyo wixii xugun ah tan waa qiso waxaa la mida xadiidkii nebigu uu yihi sal ll cl slam nin marka u yimid uu ka cawday amni darada iyo jidadku sida ay dhib ay ugu qabaan iyo markuu ka hadlay nebiga waa kii yidhi waxaad arki doontaa hadday nolosha kula dheeraato haweenta daciinada ah inay intay kasoo tagto meel fog busra iyo dhulkaas kacbada intay timaado ay dawaafto iyadoon cidna kacabsanaynin haween keligeed xadiidku markama waxaa laga qaadanaa haween keligeed inay iska safri karta maya qiso dhici doonto unbuu ka warramay nebiga sal lla ly slam ee wixii xuguna xadiid kaleu ku sheegay rasuulka sala allahu alayh wali wasalam ibnu xajar iyo khadaabi iyo culimadana saasay u fasirayeen qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi la'imati almudiliin a'imada wax dhumiyo dadka a'imada ee hogaamiyaalka ah ama siyaasad ahaan hogaamiyaal ha u noqdaan ama dad diin sheega ha ahaadaan oo kooxa yacni madax diimeed a'ima marka la yidhaha madax diimeedkuna waa soo gelayaan kuwa diinta loo daba joogo waxana way soo gelayaan kuwan kale oo iyaga talada gacanta ku hayo kuwaa marka a'imadaas wax baadiyeynayo caddaynteedii buu u baab yahay qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa xamaad bnu zaydi can ayuba can abi qilaabata can abi asmaa can thawbana qaala qaala rasuulu llahi sal ly slama inamaa akhaafu waxaan ka cabsanayaa calaa ummatii ummadeyda aan uga cabsanayaa a'imatan mudiliin a'imo kuwo wax hogaamiyo oo mudiliina wax dhuminayo qaala wuxuu yihi waqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam nebigu wuxuu yihi laa tazaalu aa'ifatun koox ka tegi mayso min ummatii ummadeyda ka mida cala alxaqi daahiriina kuwa muuqdo inay yihiin xaqa korkiisa laa yaduruhum ma dhibayo man khadalahum qofkii iyaga garabkooda ka baxo xataa yaatiya amrullaahi ilaa ilaahay amarkiisa uu ka yimaado yacnii amarka allana waxaa weeyaan waa dabayshii dadka intay kilkilaha ka gasho ay ku dhimanayeen qurba qiyaami saaca loo jeeda ayb leanna maxaa yeelay qiyaamuhu wuxuu ku dhacayaa dad aan shiraaru lkhalqi wax muslina maba ku dhacayaba kolkii oo dad markaa xadiidkii aan shalay soo maraynay ama doraad aan soo marno ahaa saacadda ma dhacayso xataa laa yuqaala allah allah marka kaa iyo kan si loogu loo jamciyo xataa yaأtiya amrullaahi amrullaahidan waxay tahay dabaysha kasoo horeysa saacadda ilaa laga gaaro dabayshaasna qof kastoo mu'mina ruuxdiisa ayay qaadaysaa qaala baabu maa ja marka a'imadaas marka mudiliinta hadda fitnaday ka qeyb qaadanayaan ayb oo dadkii waxaa weeyaan diinkoodii bay been ka sheegayaan ay ku ciyaarayaan oo ictiqaadaadkii iyo nixalkii bay ku ciyaarayaan dhiiggii muslimiintaay ku ciyaarayaan maalkii muslimiintii bay ku ciyaarayaan iyagiibaa dadka waxay u horseedayaan waxaan fiicnayn sidaasaa marka kitaabulfitan munaasab ugu yahay baabka qaala baabu maa jaa-a fi lmahdiyi mahdiga wixii ku yimid caddayntiisiibu u baab yahay mahdigu marka waa nin ummadda nebiga ka mida ee axaadiidtiisa marka laysu geeyo in badan dacfi baa ku jiro kuwa ansaxayna waa jiraan ee tirmidina hadda waa kan waa baabaystay abu daawuudna waa kitaab buuba ka dhigaybo mahdiga akhbaartiisa sunankiisa mahdiguna marka wuxuu noqonayaa nebiga tilmaanta laga tilmaamay waxay tahay isagu qoyska nebigu uu ka mid yahay min awlaadi faatima faatima ilmihii ay dhashay buu galaa ee magaciisana waxaa la yidhaahdaa magaca nebigu waafaqsan yahay moxamed baa la yidhaahdaa magaca aabihiisna wuxuu waafaqsan yahay magaca nebiga aabihiis macnaheedu waxay tahay moxamed ibnu cabdillaahi baa la yidhaahdaa min awlaadi faatimana waa yahay waa labo toddoba sano ama wax lamidana adduunyada waa joogayaa oo marka uu soo daahiro kabacdi toddoba sano joogaya isaga macsuum maaha nin ummaddan ka mida waaye macsuum maahana waa dembaaba oo nebi maaha cismo male waaye marka macnaheedu ayb dadka marka culimada laba qaybood weeyaanoo qeyb waxayba yidhaahdaan wax mahdi la yidhaha maba jirin axaadiidta mahdiga kusoo aroortay dhanna waa inkirayaan bal qaar baa rasaa'il ka qorayoo laa mahdiya fi lislaam yay qoreen sheekh cabdilmuxsin cabaad isagana kitaab buu ka qoray weyn buu jamciyey akhbaarta mahdiga iyo oo aad u qiimo badan buu ururiyey oo uu ku radinayo risaaladaas oo laa mahdiya fi lislaam dhehayso qaarkoodna ragga inkiray waxaa ka mida ibnu khalduun baaba ka mida ibnu khalduunkan culumtan ijtimaaciga iyo aad u yaqaanay oo muqadamada iskale ayaa ka mid ahaa calaa kullin marka mahdigu waa jiraa axaadiidtiisa daciifba ha u badnaato kuwa ansaxay laakiinse way jiraan waqtiga uu imaanayana waa waqtiga ciise soo degaya agteeda leanna nebiyullaahi ciisa isagoo ku daba tukan doona ee farqiga u dhexeeya waa maxay shiicada ninka ay hadda sugaan oo godka galay kun sano ka hor iyo mahdiga eeba farqiguusu waa cad yahay iyaga ninkan godka ugu jira waxaa la yidhaha maxamed ibnulxasan ninka nebigu ka hadlayna maxamed ibnu cabdillaahi baa la yidhaha horta saas waa ku kala bedelan yihiin waxay kaloo ku kala bedelan yihiin iyaga ninka ay sugayaan waa nin macduumunba jirinba oo aan jirin leanna aabihii ninaan dhalin buuba ahaaba yaa dhalay marka isaga wax jira ma aha waa khuraafo iyaga ay iska dhaadhiciyeen ee ta kale qof intuu god galay kun sano ka hor ilaa hadda isaga jiro wax oo khuraafo ah weeyaan shibihi qura- wax khuraafo ah weeyaan ee ta kale iyagu markaa waxay aaminsan yihiin mahdi mid markaa yacni imaam muntadaro macsuuma mahdiguna macsuum maaha nin ummaddan ka mida weeyaanoo cadaalad iyo ummadda dhexdeeda ku dhex faafinayo ee dad badanoo mahdinimada sheegtayna hore waa loo arkay oo iyaga keliya maahan oo dhulkan maqrib niman baa kasoo baxay nin baa kasoo baxay la dhihi jiray ibnu tuumart ibnu tuumart ayaa la dhihi jiray mahdibow sheegtay oo dacwal mahdawiya waa ilaa kuwii ugu dambeeyey siddeetankii sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol siddeetankii ayaa maka nin uu kasoo baxay mahdi sheeganayo juhaymaan la la yidhaahdo nin juhaymaan la dhihi jiray halkaas buu marka intuu xaramkii qabsaday isaga iyo ciidankiisa intay xaramkii qabsadeen ayaa bayco marka meesha lagula gelayaayo dad badanna ay u haystaan inuu mahdigii yahay waa kii marka dagaal uu ka dhacay meesha marka xaramka taqriiban dadkii joogay waxay noo sheegeen culummada yacni inaan laba usbuuc wax gaaraya aan lagu tukaninba dagaalka iyo fidnada keliya waxaas marka qaadiyaaniyadu dhinacay ka sheegtaan mahdi ayaguna oo ninkan mirza ghulaam axmed alqaadiyaani mahdi buu sheegtaa waxaasoo dhan waa dacwaad iska baatila w ninkii rababa inuu dadku xoogaa atbaac inuu yeesho oo kursi iyo wax uu gaaro rababa mahdi waxbuu iska sheeganaya kaas weliba juhaymaanka ru'yooyin badana loo arkay iyo waxaasay ku xooji jireen qala xadaanaa cubayd bnu asbaaط bni mxamedi اlqurashiy wahuwa abu mxamed alkuufiyu saduuqu qala xadaanii abi qala xadaanaa sufyaan الthawriy can caasim bni bahdalata can zirin wa zir bnu xubaysh can cabdillaahi qaala qaala rasuulu lahi sal l slam laa tadhabu dunya addunyada ma tegayso xataa ymlika alcaraba ilaa uu carab milkiyo uu gacanta ku dhigo rajulu nin min ahli beyti aniga aalu beytkayga ka mida yuwaadicu smuhu smii magaciisuna oo waafaqaya magacayga riwaayada abu daawuud waxay ku daraysaa wasmu abiihi sma abi qaala wafil marka shiicadu kanoo xadii waxay leeyihiin ahlu sunnaha sunnada kitaabadoodu ku qoran yahay ninkaan mmahdi ninkaan muntadarka oon anagu sugayno anaguu naga mid yahay aalu beyt waayo waa kan kutubtii bay ku taallaa laakiin waxaasi wax oo khuraafo ah weeyaan waxay iyagu daldalayaan wujuuhdii aan sheegay baynana iskugu ekayn qala wfi اlbaabi can caliyin وabi saciidi وmi slmta وabi hurayrata qala hada xadiiثu xasn صaxiix qala xadaثna cabdاljabaar bn اlclا alcaطaar qala xadaثna sufyaan bn cuyaynata can caaصim can zir can cabdillaahi can الnabiy sal ا l slm yelii rajulu nin wou maamuli doonaa min ahli beyti ahlu beytkayga ka mida yuwaaqi smhu smii dhulkau maamulayaa marka ninkaasoo magaciisu kayga uu waafaqayo qala caasimu waakbaranaa abu salix can abi hurayrata qaal low lam yabqa min addunyaa ilaa yowmun adduunyada haddaynan ka harin maalin maahan hal maalin bis hadday ka harto latawala allahu dalika alyowm ilaahay maalintaabuu dheeraynaya xataa yeliya ilaa ninkaas uu madax noqdo yacnii waxaa weeyaan sida yacnii arrintaas dhab u tahay baa nebiga uga warrama xataa hadday hal maalin ka harto maalintaa la dheeraynayaa markaasu wax maamulaya qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala baabun xadaana mxamed bnu bashaar qala xadaana mxamed bnu jacfar qala xadaana shucbatu qala samictu zayda alcamiya zayd alcami daciifun qala samictu aba sidiiq annaajiy yuxadiثu can abi saciidin اlkhudriy qala khashiina waxaan ka cabsanay an yakuna bacda nabiyina nabigeena gadaashiisa xadaثun arrin inuu dhaco arrin aan inkirno oo aanan hore u garanaynin oo cusubi inuu yimaado ou dhaco ayaan ka cabsanay fasa'alnaa nabiy اllahi salى اllahu alayh wali wasalama nabiga allaan su-aalnay faqaala wuxuu yihi ina fii ummatii ummadeyda waxaa dhexdeeda ah almahdiya ayaa ahaanayo yakruju waa soo baxayaa yaciishu khamsan aw sabcan aw tiscan ayuu noolaanaya ayb ou joogayaa dhulkii maamulkiisii zaydun ishaaku zayd weeyaan kan shakisan oo ow owda dhahay owda yacni shaki weeyaan qaala wuxuu yidhi qulnaa waxaanu niri wamaa daaka waa maxay kaagaasi qaala siniina sanado qaala fayaji-u ilayhi rajulu qofka ayaa u imaanaya fayaquulu wuxuu dhahayaa yaa mahdiy acdinii acdinii isi isi qaala fayaxfii lahu waa ugu hoobinayaa fii thawbihi maradiisa ma stadaaca wuxuu awoodo an yaxmilahu inuu qaado yani xoolihii baa badanaya cadaaladaa jirto qofku isii markuu yidhaahdaba maal ayuu marada ugu faraqa ugu shubayaa ee uu qaadi kara marka isaga qaala hada xadiidu xasanu waqad ruwiya min gayri wajhin can abi saciid can اnabiyi sal l slam waabu sidiiq الnaajiyu ismhu bakr bnu camri wayuqaalu bakr bnu qays sanadka xadiidkan marka zayd alcami ayaa ku jiro daciif ah qaala baabu maa jaءa fi nuzuuli ciisa bni maryam nabiy llaahi ciisa soo degidiisa wixii ku yimid nabiy llaahi ciisa waa la kor yeelayo kor baa loo qaaday waana soo degayaa ma dhintay mise waa nool yahay waa nool yahay ma dhimanin ee yahuuddu waxa ay di nimankii yahuuddu ay soo direen waxa ay dileen waa waa qof nabiyullaahi ciisa shabihiisa iyo ekaanshihiisa la siiyey wamaa qataluuhu wamaa salabuuhu walaakin shubiha lahum oo see laga yeelayaa qowluhu tacaala inii mutawafiika wa raaficuka ilaya inii mutawafiika laba tafsiiro ayaa ku jirto inii mutawafiika macnaheedu waxay tahay waa ku dili doonaa waa ku oofsan doonaa ee waana dhimanaaba nabiyullaahi ciisa ayaa diidan taas ee mutawafiika waa ku dilay maaha waa ismu faacil waaye isaguna tajadud iyo yacni waxaa markaas yacni wuxuu wataa markaa macno istiqbaal iyo xaadir macno istiqbaalo iyo wax ka wataa ama in la yidhaahdo inii mutawafiika macnaheedu waa ku hurdisiinayaa in laga wado hurdaan kuu keena hurdadana waa la dhahaa sidaas oo kale oo aayaddii ancaam waatay ahayd wahuwa aladii yatawafaakum billeyli wayaclamu maa jaraxtum binnahaar wahuwa aladii yatawafaakum billeyli alla waa midka habeenkii idin oofsanaayo idin hurdisiinayo iyo allahu yatawafa lanfusa xiina mowtihaa iyo wafaadku marka hurdada lafteeda wafaad waa la dhahaa ayb meeshaas marka dee muctasilada iyo dad iyo dad ku ta'aursanba nabiyullaahi ciisa inuu dhintay bay qabaan xataa qaar baa culimada qaar ku ta'auraa jiraan ibnu caashuur maxamed aahir ibni caashuur saaxibu tanwiir wataxriir dadkaasuu ka mid yahay ku ta'auray oo nabiyullaahi ciisa inuu dhintay u qarirayo hadhow markaa soo degiddiina maxay noqonaya waa inkirayaan haddana soo degidda oo waxay leeyihiin mar haddii uu dhintay imaatinkan dambe khayrka iyo waxaasaa badan ayaa laga wadaa maana ciisaa soo degaya male male bay leeyihin waxyaabahaasna marka dee caqaa'idkay ku jiraan in nabiyullaahi ciisa uu soo degaayo imaanay waana midda u keentay nasaaradu ayagu caqiidadooda waa macruuf waxay leeyihiin ciise waa la dilay waa la soo bixiyey koraa loo qaaday waana imaana waa imaana marka waa iska waafaqsannahay waa sax iyagana waa rumaysayn annaguna waa rumaysannahay laakiin meeshaan isku khilaafsannahay waa la dilay waay waa la dilay maya ayib nusuulu ciisa waxaa kaloo ku jirto soo degidda oo ciisa soo degaya waxay tahay nasaaradu inuu yacni baatil inay ku sugan yihiin inuu bannaanka keeno ujeedku intaas wa walidaalika sharciga nebi maxamed wax ku xukuma markuu yimaado doofaarkana waa laynayaa khamrada waa daadinayaa jizyadii laga qaadi jiray mayaa la leeyahay oo ma laga aqbalayo jizye dambe ma islaam ama inuu in la laayo ayb lianna shubhadii awal jizyada loogu farad yeelay kitaabka ayaa meesha ka baxaysa sababta marka jizyada loo ridaayo saas waay markaas ilaa hadda jizyada iyaga waxaa looga qaadaa oo loogu farad yeelay in laga qaado muslimiintu hadday awood leeyihiin inay jizyada ka qaadan ka aqbalaan shubho kitaabay wataan markii laakiin nebigoodu yimaado ee baatilkoodu bannaanka ou keeno shubho kitaab miyaa jiraysa markaas maya macnuhu marka saas asalka marka cabdullaahi ibnu saba ninkii la dhihi jiray yahuudiga ahaana caqiidadiisa shiicada uu u qorayo rajcada meeshaanu isagana ku saleeyey oo wuxuu dhihi jiray cabdullaahi ibnu saba waxaan la yaabanahay qof ogol nebiyullaahi ciisa inuu soo noqonayo qirsan oo nebiyullaahi maxameda soo noqonayona diidayo diintii dhammaay qiyaasuu ka dhigay iyo waxaan jirin meeshuu ka bilaabay meeshaas ciise ma ogoshahay inuu soo laabanayo qiyaamaha haa maxaa u diiday moxamedna marka aayadda marka in aladii farada calayka alqur'aana laraaduka ilaa macaad ayuu kabacdi wuxuu ku fasiraa rajcadaas baatilkan ciise maba dhimaninba laakiin nabiyullaahi maxamed waa dhintay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh meesha qabrigiisiyaa la yaqaanaa maalinkau dhintaa la yaqaanaa ciise maa dhintay maase qabri leh meeshaasuu marka wuxuu kasii dhalaaliyey nebi moxamedna waa soo noqonaa buu yidhi a'imaduna waa soo noqonaya a'imada ilaa marka midkan muntadarka iyo a'imada iyo dadkooda kuwa kasoo horjeeda kulli waa isla soo laabanayaan waxaas oo dhan waa wada khuraafaad baatila qala xadaثna qtaybatu qala xadaثna layث bnu sacdi can ibni shihaabi can saciid bn اlmusayb can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slama qaal waladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadeyda gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaaye layushikanna waxaa dhow an yanzila fiikum dhexdiina inuu kusoo dego ibnu maryama nabiy llaahi ciisa xakaman xaal uu yahay garsoore muqsidan cadaalad falayo fayaksiru saliiba saliibka ayuu jejebinayaa kirishtada bahashan marka ay caabudayaan wayaqtulu lkhinziira khinziirka ayuu dilayaa wayadacu ljizyata jizyadiina waa ridayaa oo jizyadii marka waa ridayaa ma la aqbalayo jizya iyaga laga aqbali maayo sababta loo ridayana waa sheegnay wayafiidu lmaalu maalkuna waa shubmayaa xataa laa yaqbalahu axadun ilaa maalka qof aqbalaba la waayo dadka o dhan maalay iska yeelanaya baabu dajaali baabu ma jaءa fi dajaali dajaal wuxuu ku yimid baabihi cadayntiisa qala xadaثna cabdالlahi bn mعaawiyaة الjumaxiyu qala xadaثna xamaad bnu slmةa عan khalidi الxada عan cabdالlahi bni shaqiiq عan cabdالlahi bni suraaqa ninkaani marka wahaqahu اlcijliyu imaamu الbukhaarina wuxuu yidhi laa yucrafu lahu samaacun min abi cubaydata yuu ka warinaa haddana ya yuu ka warinaa abu cubaydaha laftiisuu ka warinaa markaas inqiaaca meeshan ku jira marka can cabdillaahi bni suraaqata can abi cubaydata bni اljaraax qaala samictu rasuula اllahi sal l slama yaquul inahu lam yakun nabiyu nebi ma ahayn bacda nuuxin nuux kadib ilaa andara qowmahu qoladiisa waa uga digay addajaala dajaal wa inii anigana undirukumuuhu waa idinkaga digayaa fawasafahu lanaa rasuulu llahi sal l slam nabigaa noo sifeeyey faqaala wuxuu yidhi lacalahu sayudrikuhu bacdu man ra'aanii waxaa laga yaabaa inuu soo gaaro dadkii aniga i arkay qaar ka mida aw samica kalaamii ama warkayga dadkii maqlay wax ka mida inay soo gaaraan inuu soo inuu soo gaaraa la arkaa qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula allah fakayfa quluubunaa yowma-idin maalintaa dajaal imaanayo quluubteennu waa sidee qaala midluhaa iyadoo kale waay yacni alyowma maanta ow khayrun yacni maanta siday quluubtiinu tahay oo kale yaa quluubtiinu ahaanaysaa ama wax ka fiican qala wfi lbaabi can cabdillaahi bni busrin wcabdillahi bni اlxaariث bni jusay wcabdillahi bni mugafal waabi hurayra ayb marka wuxuu tusayaa xadiidkan dadka muuminiinta dad iimaankoodu xoog badan yahay inay joogaan waqtigaas dajaal uu imaanayo kana badbaadaya fidnadiisa qala hada xadiiثu xasanu غariib min xadiiثi abi cubaydaةa bn اljarax laa nacrifhu ila min xadiiثi khalid bn اlxadaa waabu cubaydaةa bn اljarax ismhu caamir bn cabdillahi bn اljarax qala xadaana cabd bnu xumaydi qala xadaana cabdالrazaq qala ahbarana macmaru can الzuhriyi can salimi can ibni cmar qala qama rasuulu اlahi sal l slm fi اnnaasi nabiga dadku ka dhex kacay faahnaa calى اllahi allow ammaanay bima huwa ahluhu waxuu alla ahlu yahay uma dakara dajaala dajaal ayuu sheegay faqaala wuxuu yidhi inii aniga la undirukumuuhu waa idinkaga digayaa wamaa min nabiyin nebi ma jiro ilaa waqad andara qowmahu qowmkiisii waa u digay walaqad andarahu nuuxun baa ugu digay qowmahu buu uga digay walaakin saaquulu waxaan dhihi doonaa fiihi isaga sha'nigiisa qowlan hadal baan ka odhanayaa lam yaqulhu nabiyun nebi ounan ku dhihin liqowmihi qowmkiisa ounan u dhihin taclamuuna anahu acwaru waxaad ogaanaysaan anahu acwaru inuu yahay mid ila wa in allaha allana laysa biacwara allana mid ila maaha oo ilaahay nuqsaan illa-aan ma qaba alle marka farqigaasaaba u dhexeeya dajaal iyo rabbi isu ekaan ma maba isu ekaan karaan isagana dabcan rabbinimow sheeganaya ayb waina allaha laysa biacwaradaasna bukhaari iyo ibnu khuseyma waxay ka qaateen alla subxaanahu watacaala laba indhood inuu leeyahay oo isaga laayiq u ah oo ilaahay u cunanto oo aan shabahaynin makhluuqa indhihiisa aduu indhahaaga derbigan waxay ka gadaaleeya uma jeedaan laakiin indhaha ilaahay wax walba waa arkaayo wax ka qarsoonaanayana mala qala الزhriyu زhri waxau yihi faأhbaranii cmar bnu haabiti اlanصariyu anahu ahbarahu bacdu asxaabi الnabiyi sal l slama ana nabiya sal l slama qaala ywmaidin maalinkaa wuxuu yidhi linnaasi dadka uu ku yidhi wahuwa yuxadiruhum isagoo uga digaayo fitna fitnatahu fitnadiisa taclamuuna anahu lan yaraa axadu minkum rabbahu ma ogtihiin yacni ama waad ogaanaysaan annahu shanigu inuu yahay lan yaraa axadun axad arki maayo minkum idinka axadkoo minkum idinka idinka mida rabbahu rabbigiis xataa yamuuta ilaa uu ka dhinto qof rabbigii arkaaya ma leh ilaa uu ka dhinto markaad dhimataan ood jannadii gashaan iyaad rabbi arkaysaan ayb dajaalna rabbi buu kuu sheeganayaa adduunyadaanuna kuu joogaa see marka rabbi u yahay wainahu maktuubun waxaa ku qoran bayna caynayhi labadiisa indhood dhexdooda kaafirun yaqra-uhu waxaa aqrinaya man kariha camalahu qofkii camalkiisa naco oo dajaal camalkiisa neceb ayaa akrin karo ninkii far yaqaan maaha ninkii iimaan leh waa fahmaya waana akrinay qaala hada xadiidu صaxiix qala xadaثna cabd bnu xumayd qala xadaثna cabdالrazaq qala xadaثna macmaru can الzuhriyi can salim can ibni cumara ana rasuula اllahi sal ly slm qaal tuqaatilukum اlyahuudu yahuud ayaa idinla dagaalamayso fatusallatuuna calayhim waa la idinku salladayaa oo idinkaa la idin dirayaa yahuudaa la idinku dirayaa xataa yaquula alxajaru ilaa dhagaxa uu ka yidhaahdo yaa muslimu muslimow haadaa yahuudiyun kani waa yahuudi waraa-ii gadaashayda faqtulhu dil sidaa buu dhahayaa qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun saxiix marka xadiidkan wuxuu ugu daray baabu dajaal waxa ay tahay markaas yahuudda iyo muslimiintu saa isu dagaalayaan yahuud iyagu waxay noqonayaan atbaacu dajaal dajaalay raacsan yihiin mu'miniintuna waa atbaacu ciisaa bay noqonayaanoo nabiyullaahi ciise markuu soo dego mu'miniintuu ku dhex jiraa marka yaa dilaya dajaalna nabiyullaahi ciisaa dili doono oo baabu lud ayuu ku dili doonaa marka malxamada yahuudda iyo muslimiinta ka dhexaysa weyn waa mid marka dajaal uu saameyn ku leeyahay oo iyagu atbaacu dajaalay noqonayaan yahuudda muslimiintiina marka nabiyullaahi ciisa uu soo degayo iyo iyo iyagiibaa marka isgarabsanaya markaasay markaas weeyaan marka yahuudigu meeluu galo uu weynayo ilaa geedka qarqadka la yidhaahdo unbaa shee ayaa qarinayo inta kale geedaha iyo dhagaxda xataa way sheegayaan qala alimaamu abu ciisa hada xadiidu saxiix hada akhiruhu wallahu aclam wsala allah wslama cala nabiyina mxamed